allah u naxariistee maxamed yuusuf abikar oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada winnebeg ee dalka kanada ayaa jimcihii shalay lagu aasay magaalada toronto oo ay degan yihiin qoyskiisu marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas looga dhuftay qaybaha kore ee jirkiisa waalidka marxuumka ayaa ku rajo weyn in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilkiisa wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay yaasiin abikar oo adeer u ah marxuumka asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu xuseen marka hore waa ku salaamay waxaan go-aansanay in aan magaalada winberg aan kasoo qaadno aan diyaarad soo saarno si brivat ah kadibna markaas naloo keeno magaalada trono maadaama reerkii dhan halkan ay degan yihiin saaxiibadiis halkan ay degan yihiin familiga intiis kale halkan ay degan yihiin taas ayaana dhacday in aan trono keenno habeenkii xalay ahayd maantana masaajidka qaar dibna weliid lagula tukado salaadii janaazada ahayd markaas kadibna aan geynay qawraha muslimiinta ee ku yaala richmond hill halkaas oo aynu kusoo aasnay alla unaxariiste maxamed yuusuf abikar waata yaasiin waad mahadsantaa waxaad iga warantaa maadaama magaalada wellinberg uu ku geeriyooday ilaa hadda dadaalo nooceebaa socda oo laamaha amnigu ay wadaanoo ku aadan soo qabashada ciddii ka dambeysay dilkiisa
xuseen tan iyo intayna ku sugnayn magaaladaas winninberg waxaan marar badan aan fadhi la sameynay askartii ee u qaabilsanayd keyska maxamed koley waxay noo sheegeen in ay ku daba jiraan dad badanna ay la fariisteen oo interview ka qaadeen waxay kaloo noo sheegeen in telefoonkiisa ay weli ay haystaan oo ay fiirinayaan dadkii ugu dambeeyay ee soo wacay iyo dadkii uu naftarkiisa u xiriir ula yeelanayay maalmihii uu halkaas ku sugnaa waxayna inoo sheegeen in dad badan telefoonkooda nafsirkooda ay dabageli doonaan ay ka ogaan doonaan waxa maxamed iyo ayaga ay ku wada hadleen maalmihii ay wada hadlayeen si ay u ogaadaan ama ay usoo saaraan xaqiiqda dhabta ah ee sababta ka dambeysa ee dilkan oo loo geystay maxamed yuusuf abikar waa tahay yaasiin ugu dambeyntii waxaan ognahay dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa lagu dilay dalkan canada wayna yar tahay inta loo soo qabtay dadka ee ka dambeeyay ee dilkooda rajo intee la eg ayaa laga qabaa in lasoo qabto gacan ku dhiiglayaasha ka dambeeyey dilka allahu naxariiste ee maxamed yuusuf abikar xuseen waa runtaa taas horta waa jirtaa oo sababto magaaladan torono intaynu ku noolnahay waa dhowr sannadood waxaynu aragnay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo la dilay oo keeskooda ilaa hadda aan la xalin markii aad weydiisa booliiskana aysan waxba ka qaban laakiin markaan la fariisanay ee booliiska ee winninberg ee howshan gacanta kula jiray waxaan u sheegnay in marar badan keesas noocan oo kale ay dhaceen dhalinyaro badan oo soomaaliyana lagu dilay magaaladan torono ilaa haddana wax laga qabtay aysan jirin ayagana aysan waxba dhaamin qolooyinkaas reer torono marka waxa inoo sheegeen in aysan waxaasi waxba ka jirin magaaladan winninbergna keesaska badan ka dhacay dhammaantood boqolkiiba sideetan ilaa boqolkiiba sagaashan inay xaliyeen kii ugu dambeeyey waxay inoo sheegeen inuu dhacay january wiil soomaaliya halkaas lagu dilay waxay kaloo inoo sheegeen in keyskiisa la xaliyey qofkii dilayna oo xabsiga ku jiro waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay howshan ay dardargelin doonaan dadkii arrintan ka dambeeyey miiska soo saari doonaan qof alla qof u aado waxay kaloo naga ballan qaadeen inay nala soo xiriiri doonaan annagana aan la xiriiri doonno telefoonadooda waan haysanaa xilli kastoo annaga u baahannahay inaan wici karno aan la hadli karno taan ugu dambeysa waxay ahayd oo keliya oo annaga aan kala hadalnay oo aan u sheegnay haddii keyska naftirkiisa ayaga naftirkooda sidii la rabay ay uga bixi waayaan in ayaga naftirkooda aan kala hadli doono booliiska ee keyskan laga bedeli doono waxaan rajaynaynaa in ayagana shaqadooda ay qabsan doonaan islamarkaana ay soo qaban doonaan dadkii dhibkan geystay maxamed koley wuxuu ahaa wiil oo naga baxay soomaaliyao dhanna ka baxay reer tarona ka baxay annaga famil ahaan naga baxay waxaan filayaa in sida ugu dhaqsaa badan ay kusoo qabtaan ay sharcigan ay kusoo keenaan dadkii dilkaasi ka dambeeya kaasi waxa uu ahaa yaasiin abikar oo u warameeyey xuseen nuur xaaji